بسم الله الحمd للh والصلاaة وaسلاaم عlى رasuل الlah نabyina mحamedi وalihi وصaxbi aجمaعin waxaan kusoo jirnay risaaladii sheekh cabdiلرazaq بن cabdilmحsin alcabad xafidahum الlahu taعaalى uu ciwaanka uga dhigay min صifaati زawjati صaalixa xaaska wanaagsan tilmaamaheeda qaal mualif xafidahu الlah kama jaء can anas bni maliki radي الlahu canhu رsuul الlahi slى الlahu عalyh وaslm qaal alaa أkbirkm bnisa'ikm fi اljannة yaعni زawjaة alati saarat ahlا وmuhayaأaة lian takuna min ahli اljannati bصifaatiha alxamiidati wakhilaaliha almubaarakati qaala kul wadudin waludin إda qadibat aw usia ilayha aw qadiba zawjuha qaalat hadihi yadii fi yadik la aktaxilu bigmdin ama bigamdin xata tarda yaعni la aqmidu n cayni wala uhaniu binawmin wla tuqiru lii cayn xatى tarda cani wmin almusif ana bacd الnisaء la tubaali yanaamu zawjuha allaylata wاlithnayni wاlithnatayni wاlthalaatha wاlcashra wالshahra wahuwa muqdb wakaana alamra la yacniiha wala kaanaha satalqa allaha subxaanahu watacaala wayuxaasibha على هذه الأمور وعلى هذه الأعماaل شheekhu waxa uu yihi sheekhu waxa uu yihi كama jaء عan anas بn malik wuxuu kusoo hadlayey muxuu ahaa tilmaanta haweenta wanaagsan aska wanaagsan marka wuxuu yihi kama jaaa can anas kama sida jaaa ku yimid yimid can anas bni malikin radia allahu canhu anas bni malik ka yimid laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam in ilaahay rasuulkiisa rasuul bacna mursal ilaahay kau soo diray sallaa ha amaano allahu ale alayhi rasuulka wasalama hana badbaadiye qaala eanahu qa rasuulku waxa uu yihi alaa ukbirukum war miyaanan idin sheegaynin binisaa'ikum haweenkiina ragow fi ljannati jannada dhexdiisa jannada dhexdeeda war raggiina kuwiina ahljannahaho haweenkiina ahljannaha miyaanan idin sheegaynin sheekhu wuxuu yihi yacni zawjata yani wuxuu ula jeedaa rasuulku calayh salaam azawjata xaaska haweenta allatii taasoo saarat ahaatay ahlan ahal u noqotay dadkeeda wa muhaya-atan mid loo diyaar u diyaar loo diyaargareeyay ahaatay u diyaar garaysan lian takuna inay ahaato min ahli ljannati jannada ahalkeeda jannada dadkeeda inay kamid noqoto oo ay uga mid noqoto bisifaatihaa alxamidati ay bisababi sifaatihaa tilmaamaheeda daraaddeed ay uga mid noqotay ahlujannaha tilmaamaha alxamidati la amaano tilmaamaha wanaagsan wakhilaalihaa iyo tilmaamaheeda waa sifaateeda iyo kalawa almubaarakati la barakeeye yani barakaysan saasaa laga waraa haweenta tilmaamaheeda wan wanaagsan iyo dhaqankeeda barakaysan darti ahal uga noqotay una diyaar garaysan inay ahlu jannaha haweenka kamid noqoto qaala qaala wuxuu nabi sal sl hadalkii wado sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi kullu waduudin waludin waay kullu waduudin nin isjeclaysiin kas kasta wey waludin caruur dhar badan kasta wey yani haweenkaas noocaasi waa haween waduud ah yani isjeclaysiin badan ninkeeda isjeclaysiida waluudin caruur dhar badan tahay idaa marka kadiba idaa marka kadibad ay xanaaqdo ay carooto ow amase usia la xumeeyo ilayha iyada la xumeeyo ow amase kadiba u caroodo zawjuha ninkeedu qaalad waxay tiraahdaa haadihi tani yaddii gacanteeda waayo fi yaddika gacantaada ku jirtaa laa aktaxilu ay laa aduuqu riwaayadkaas tilmaamayso dhadhami maayo biqumdin ay binawmin ama biqamdin hulbe dhadhami maayo xataa tardaa inta aad ka seexato xadiidka wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu salaam yidhi haweenta ahlujannaha tilmaamaheeda haweenkiina mu'miniinta dadkiina ahlujannaha o haweenka ahlujannaha idinla ah tilmaantooda ma tilma idiin sheegaa waa mid kasta oo waduudin ah min isjeclaysiin badan ninkeeda isjeclaysiido wuxuu ku jeclaa lahaaya samayn waludin caruur dhal badan oo haween caruur dhasha ah oo caruur badan dhasha waa facuul waayo idaaqadiba hadduu xanaaqo idaaqadiba hadday carooto aw usiya ama la xumeeyo ilayha iyada aw qadiba ama u xanaaqo zawjuha ninteedu qaalat waxay dhahdaa haadihi tani yaddii gacanteeda fi yaddika ku jirtaa laa aktaxilu dhadhamin maayo ka xol samayn maayo biqamdin binawmin hurdo ama indhasku qabasho xataa tarda ilaa afraali ka noqoto yani wuxuu lewadaa wuxuu ka wada nabi sal slam laa aqmidu yani ma qabanayo cayni ishayda ma daboolayo cayni ishayda dabooli maayo walaa uhaniu kuna muxuu ahaa qabooli maayo binawmin hurdo walaa tuqiru mana ku qabowsanaydo ku qabowsamaydo li aniga igu qabowsamaydo caynin il ii qabowsamayso ilaa tuqiru caynin li il ii qabowsamayso ii raaxaysamayso yani waxaa la wadaa ma ma ma raali noqonayo xataa intii tarda aad ka raali noqoto cani aniga xaggay haweenta tilmaantaa le weeyaan haweenka ahlu jannaha dayib xadiidka culamada qaar waa daciifiyeen qaarna waa sugeen marka macnaha xadiidku marka waa maxay tilmaanahaas la sheegay qof kale ka kamid tahay waa maxay mid isjeclaysiinta haween dabcigeedu sidaa yahay macnaha raalli ahaanshaha ninkeeda wix aan macsiyayn ku dadaasha sida xadiid kale ku imaan doonto iyadoo ilahay ugu dhawaanaysa caruurna leh dabcan waa qofkii ilaahay caruur siiyo qofkii kale niyadiisuu leeyahay marka caruur dhasha caruur dhal badan xadiid kala imaan doona inuu sal selam qiyaamada waxa weeyaan uu ambiyada ilaahay uu uu ku oran doono anaa idinka dad badan anaa idinka atbaac badan maxaa yeelay mu'miniinta raacsan calayhi salaam ka tiro badan doono dadka kale intaana sharaf buu ku helaa calayhi salaam iyo darajo dheer qofkii gacantaada ku hanuuna wax alaala wuxuu khayr sameeyo oo kalaa leedahay marka caruurta badashadeeda waa hadaf islaamka kamid a inay muslimiintu bataan waa si u xoogaabaan ilaahay si loo caabudo iyo khayr la isugu kaalmaysto haweentaa tilmaanteeda waxa haddii ay xanaaqdo ama iyada laga xanaajiyo labadaba ama ninkeedu xanaaqo qof kastaaba sababa u noqdee iyadu muxuu ahaa ninkeeda ku dhahda muxuu ahaa raali noqon maayo ilaa aada raali noqoto haddii marka iyadu ay gar daran tahana hadda way cad tahay oo qofku gar daran rag iyo dumar qofku doonaba ha noqdo waxaa laga rabaa inuu dadka xuquuqdooda bixiyo oo afis dalbo raallig raaligelinta qofka uu dulmiyey uu ku dadaalo haddii iyada ay laga gardaran yahy ninku ka gardaran yahana arrintaa iyada waa fadlil dheeraada waajib kuma aha laakiin waa fadli dheeraada oo muxuu ahaa dabcan waxaa laga hadlayaa wixii xaqeeda dunyawiga aha laga hadlaa laa taacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliqa qof ilaahay ku caasiyey la raali gelin maayo macsidii ilaahay lagu raali gelin maayo lakin meesha waxaa laga hadlaa iyadiyaa la dulmiyey ninkeedaa dulmiyey xaqeedii dunyawigaa oo ka dulmiyey ayaday u taal marka xaqa haddii cafinayso daanay cafinaynin khiyaar iyadu leedaha waaye inay marka xaqeedii qabsato intay iska dhaafto iska dayday ayaa haweenta tilmaamaha noocaa leh oo sidaa gaarka ahlu jannaha dadkeeda uga mid ah ayay ninkiibayba iyadiiba raali gelin waxay leedahay raaleecaw arrimahaas sababo badan baa keeni kara mar waxaa laga yaabaa waa fadli dheeraada waxaan qofka waajib ku ahayn ayaa loo tilmaamaa si uu khayr fara badan u helo waa darajaad dheeraada marna waxaa laga yaabaa qofkan inay iyadu isleedaha ninku waa ku xumeeyey laakiin iyadu ay xumeyday marka hadday dhaqan ka dhigato marka inay isaga casis ka dalabto laba gooraba iyada waa aamin maalinta qiyaamada laakin haddii kale waxaa dhici karta in iyadu ay wax dulmiday laakin aanay ogeyn dad fara badan waxbay dulmiyaan cid bay ku gardaroodaan rag iyo dumarba nin iyo naagba laakin in fara badan kamida dulmigaa qofku ma oga xataa ilaahay kayrkii kuwa caabuday qiyaamada tallaahi maa kunaa mushrikiin ay leeyihin ilaahan ku dhaaranay mushrikiin ma aanaan ahayn marka waxaa laga yaabaa inay iyadu gar daran tahay oo marka ay leedahay raalli noqo iyadoo aaminsan in laga gar daran yahay oo ka gar daran yahay waxaa dhici karta xaaladaa laf ahaanteed inay gar darantay aanay ogeyn oo sidaa hadday yeesho ay beri bay noqonaysaa dembi looma haysto maalinta qiyaamada waxaa kaloo dhici karta haba ahaato inuu ficla isaga ka gardaran yahay isagu ka gardaran yahay laakiin sidaa hadday samaydo laf ahaanteeda ajirkan iyo wanaaggan kale waxaa u dheer waa wax khayr iyada kusoo laabanayo w waa khayr iyada kusoo laaban karo oo maro fara badan qofku xaqiisa inuu doonto xaqiisa inaanu ka tanaasulin waxay keentaa qofkii kale inuu xumidii kusii fogaado oo awel hal gardarro u sameeye u toba gardarro sii sameeyo marka dar'an lilmafsadatin akbar dhibaato ka weyn xataa intaanay imaanin ay arrintaa ka hortagay u noqon laakiin marnaba arrin waajiba maaha qof laga gar daran yahay aaminsan in laga gar daran yahay raale ahaw xadiidka kuma jirto inay tiri anaa gar daran keliya on waxay tiri raalli ahaansho raalli oo noqo laakiin anaa gar daran oo qofku gar qalad isku xukuntay xadiidka kuma sugna maqsuudka waxa weeye guudna waxa waaye dadki ninkay naagta inay nabad ku wada noolaadaan dad iska raalliya oo isku dhinac ujeedaa laga rabaa haweenta haddii xadiidkan uu tilmaamay waxaa laga fahmayaa adilada kale ninka isagana sidaas oo kale in looga in looga baahan yahay maxaa yeele ilahay qur-aanku wuxuu ku yidhi walahuna mithlu ladii calayhina bilmacruuf qaacidada ha iloobin wax kasta oo haweenka oo xuquuqahoo la saaray waxay rag iyo dumar ay ku kala duwan yihin mooye waxa kale ninkana waa la saaray waxaa ilaaha yihi walahina haweenku waxay leeyihiin مثل الذي kii mid lamida calayhina dushooda ah oo bilmacruufi wanaag wixii haweenka dushooda ee wanaag ah sida midaan ninkooda inay raali geliyaan inay isjeclaysiiyaan muxuu ahaa sidaas si lamid ah ayay iyaguna leeyihin markii ninka isagana saasaa laga raba ibnu cabaas waxaa la aada isagoo u labisan anigu wuxuu yihi waan jecelo inay si kay qurxido anigana sidaasoo kale aan soo qurxinaa oo oran jiray radia allahu tacaala canhuma marka arrinta sidaasaa laga wadaa marka haweentaani maaha haween isla weyn maaha haween muxuu ahaa dhulmi badan maaha haween muxuu ahaa ama ha ogaato ama yaanu ogeyne ninkeeda xuquuq ka wada maaha maxaa yeele xataa markay isleedahay waad gar waa lagaa gardaran yahay wuu ku dulmiyey raalli ahaanshihii bay raadinaysaa in nabad in lagu wada joogo oo la iscafiyo oo dhibaato aanay oolin marka shaki waxaa shaki waxaa lahay qofkaas inuu yahay qof beri noqday aakhira iyo adduun una xaq leh una dhow in ninkaas haweenta aad uu tacalluqo oo aada u jeclaado oo aada u qadariyo wuxuu ahaa wahaada waxa weeyaan markii dabcan shuruuday ku xihiin adilada adiladu waa isfasirtaa markii ninkaa qaladkaas la yidhi raalli ahaw uusan keenayin inuu qalad sii galo oo qooq iyo kibir uu kasii qaado ilahi wuxuu faman cafaa wa aslaxa faajiru cala allah qofka wax cafiya ee wax wanaajiya ajirkiisa ilaahba uu dushiisa allah bixinay marka qofka waxaa la rabaa qofka hadduu wax cafinayo cafifkii inuu wanaag keeno xafis marka waxaa jira dulmi iyo keenayo taas marka baab kale noqonaysa haddii ninkii oo gar daran haweentiina ay aaminsan tahay oo raalli raalligelino waxa weeye raalli ahaw icafi ilaa aad raalli ka noqoto raalli noqon maayo haddii keenayo arrintaa inuu sii qooqo xadka sii dhaafo dulmiga sii wado maa yajuuzu icaanatulmunkar marka xumi laguma kaalmeeyo cidna markaas baab kale noqon laakiin haddaanay taas meesha oolin in ay qofku sidaa uu ka dhigto nidaam waxa weeye iyo rag intaba nin iyo naagba inuu qofka kale raalli geliyo oo sidii loo wada raalli noqon lahaa oo qulubta isugu fayoobaa lahay dadku aan u kala caraysnayn iskugu faraxsan yihiin qalbiga ana wax iskugu qaban oo midba midka kale ka shaqeeyo arrintaa arrintaa waa arrin matluuba wa sheekhu wuxuu yihi wamin almu'sifi wamin almu'sifi waxaa laga xumaado ah wamin almu'sifi waxaa laga xumaado waxaa kamid a ana bacda annisaai in haweenka qaarkood laa tubaali aanay u aaba yeelaynin taasaa waxaa laga xumaado haweenka qaarkood waxay u aaba yeelayaan malaha ninkood ma xanaaqay ma xanaaqin dhaba kama laabo yanaamu waa hurdaa zawjuha ninkeeda alleylata habeen buu hurdaa habeenka walisnatayn labada habeen buu hurdi wathalaatha saddexdaha u hurdi waalcashara tobanka u hurdi washahra bisha u hurdi waalxaal buu hurdi huwa isagoo muqdabun mid laga caraysiiye isagoo xanaaqsan oo iyada u xanaaqsan ayuu hurdi a markaasna waxaa laga yaabaa iyadaaba gar daranba xaq min xuquuqihii bay u diidaba masalan gogashiiya u diiday tusaale ahaan leanna xadiid gaaraha kusoo arooray haween ninkeedu gogol ugu yeero ayaan u imaan in malaaigtoo lacnadayso qofkii daan cudurdaar lahayn wey marka wakaana wuxuu yihi sheekh waaba iyadoo alamru wakaana alamra alamra de mukana wey laa yacni aanu qusaynin ha iyada ninkiiba bil iska xanaaqsan maba arrintu inaanay iyada wax qusayn oo kaleba waad moodaa walaa kaanahaa ayna iyadoo kale waaba iyadoo sidaas oo kale aanay ahaynba satalqaa mid la kulmi doonto allaha alla subxaanahu ceebka hufanaansiisa watacaala sarrayntiisa wa yuxaasibu anuu wuxuu ku xisaabinayo ha iyada calaa haadihi alumuuri arrimahan wa calaa haadihi alacmaali iyo hawlahan acmaashan saasaad ba u moodaaba marka duu sheekhu ku hadlayo iyadoo gar daranna hadda way cad dahay haweene iyadoo gar daran ninkeeda dulmido xaqiisii gudan weysay ku xadgudubtay qalbigiisa dhaawacday sidaa daraaddeed ula xanaaqay danna aan ka lahayn habeenka dhan waxa weeyaan qofkaasi qof waa inaan xasuusnayn ba weye in ilaahay la kulmayso oo ilaahay u xisaabinayo haddaysan ahayn inay iyadu wax gardaraysatana iyadaa laftikeeda waa fadiilo dheeraad ah iyo inay beri noqoto oo si nabacyada aan daalac loo raacan maalinta qiyaamada wallahu aclam sheekh wuxuu min sifaati zawjati saalixati ma jaa can inabiyi sala allahu alayh wasalam anahu qaal khayru nisaa'ikum alwaduudu alwaluudu almuwaatiyatu lmuwaasiyatu ida ataqayna allaha washaru nisaa'ikum almutabarijaatu almutakhayilaatu wahuna almunaafiqaatu laa yadkulna aljana laa yadkulu aljannata minhuna ila mila alguraabi alacsami wuxuu lehi sheekhu min sifaati zawjati saalixa haweenta wanaagsan tilmaamaheeda waxaa kamid ah ma waxa jaa ku yimid can inabiyi nabiga ka yimid sala allahu alayh wasalam anahu qaala inuu yihi khayru nisaa'ikum haweentiina midda u khayrka badan u wanaagsani alwaduudu middan jeclaysiinta badan weeye alwaluudu ubadalka badan weeye almuwaatiyatu ay almuwaafiqatu hayru lmukhaalifa midda waafaqsan weeye muwaatiya ay almulaa'ima ay almunaasiba midda waafaqsan weeye ninkeeda almuwaasiyatu midda ninkeeda waxa weye dejiya ama daryeesha ama niyadda u dhista idaa marka ayay sidaa yihiin haweentiina u khayr badan yihiin ittaqayna ay ka baqaan allaha alle ilaahay bay ka baqaan ittaqiina allaha ay ilaahay ka cabsadaan ittaqiina allah haweenka noocaasa oo arrimaha noocaasa alla kacabsi u sameeya ama ahlu taqwa ah abwaabta kale ku suuban tilmaamahaana leh waxa weeyaan haweenka kuwa ugu khayrka badan wa sharu nisaa'ikum haweenkiina kuwada ugu sharta badanna almutabarijaatu kuwa qurux banaan dhiga weeye qur qurux banaan dhigid qurux la banbixid yacni quruxdeeda muujida dadka ajaanibta u muujida waayo almutakhayilaatu min alkhuyalaa kuwa iskibriyo waayo isla weyn wahuna waxaana weye haweenkaasi labadaa tilmaan leh muxuu ahaa quruxdooda iyo cawradooda banaanka u dhiga oo dadka ajnabiga tusinaya almutakhayilaat isla weyn oo santaagga badan inay yihiin almunaafiqaatu haweenka munaafiqiinta laa yadkulu geli maayo aljannata jannada minhuna iyaga wax kamidi ilaa mila alguraabi alacsami sida guraabulacsamka dukaha midka acsamkaa midka yani baalashiisu ay cadcad yihiin ama lugihiisu cadcad yihiin inta kaloo madow waa la yidhi tafaasir kale waa lagu fasiro adiga waa tuko naadir ay tahay in la helo tuko aanay badnayn waayo in la helo intaa un oo keliya ayaa ka gelaya muxuu haweenka jannada dad intaa leeg ayaa ka gelaya yani xagga dadka tilmaamaha leh sheekhu wuxuu leya isagaa fasiraya insha allah alwaduudu waduudu waa sifatun waa tilmaan kelimatun wanaagsan wakhilatun waa tilmaan xamiidatun wanaagsan lamahadiyo fi lmar'ati saalixa haweenta wanaagsan ku sugan wazawjati lmubaaraka haweenta barakaysan ku sugan ay almutasifatu waa midda ku sifaysan bilwuddi jacayl wa xusni tawadud iyo isjeclaysiin wanaagid isjeclaysiin wanaag yani ninkeeda isjeclaysiidaa wa axaqu nnaasi dadka midka ugu xaqa badan bidalika in la isjeclaysiiyaana azawju ninkii waayu lehi sheekhu watawadu isjeclaysiinta yakunu wuxuu ahaanaya marka haddaba zawjka gaar kuma aha tawadudkaase qof kastoy ahayd inay isjeclaysiido hooyadii aabihii waalidkii waha kale laakin ninkaa usi xaq loo leeyahy sheekhu watawadud isjeclaytin yakunu wuxuu ahaanaya bilkalaami hadal ayuu ku noqon wayakunu wuxuu ahaanaya bilhay-ati qaabkii hay-adii wayakunu wuxuu noqonaya bilmadhari muuqaalkii ويكون وكأنا بالعمل بقنكي ويكون وكأنا بالخلق أنشحي أما إيبتي أما بالعدي وكأنا يعني هوينتي منك يجعلي سكن بلنتو يجعلي سين تبلن وأم هذا أهان أما مقال أهان أما بقان أهان أما إذب أهان قول أهان اسكو جعلي سين ساس ودوك يكون نقن الولود كثيرة الإنجاب بل مبضن وي من أولاد بضن بشر وهي وحوى صفة واتلمان حميدة ونكسن في المرأة حوانتا كسوان إن علم بلندش وهي وحوى من خير النساء حوان خير كبران وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وحوى يري حقيقة أنه نبي يري عليه الصلاة والسلام تزوجوا وقوسا رأوا الودود أوان كان من النساء على جين تبان الولود المدر كبران حيالا فإني أنه مكاثر متكو تربى تربى تنا أنا بكم إذنك درادين idinku tiratamaya idinku beretsamaya xagga tirada al-umama ummadaha yowma alqiyaama maalinta qiyaamada maalmaha maalinta qiyaamada ayaan ummadaha idinku tira badsanaaho aan leeyahay ummadeeda tirabadideeda siiriya anaa idinka anaa idinka ummad badan anaa idinka atbaac badan saasaan leeyahe warbarta oo guursado carruur fara badan dhala sheekh wuxuu yidhi لكن هيا شيء إذا كانت المرأة إذا كان بيتها المرأة أو أنتو مبتلاة مثل امتحامي بعلة علة أو مرض أو حنون أو يعني سلا درادد أنا عرضتها بضنية لكري فهذا تا فهذا كاس أمر أمر ولا يضر أن دبنها أيضا أرن تاسا وأنتو حبوا دبميسو لأنه محايا ليس الأمر ليس أمرا أرن معها قصر الأيكاد قابل فيه أرن كاس أو مثلا سعد أي أوشا قيستي هي أيضا في الإخلال كوجهود فلك به أرنك على وجهود فلك قابيو معها فلا يحاسبها دب كل حساب مايو الله ألا على ذلك أرنك ولا يضرها من دبايا وأنت ذلك حسبه مايو ولا يتنافى كان هو الإمام ماي ذلك كاسي مع صلاحها ونجدا كهر إمام ماي مركز بنانتي waxaa u dhibi mayso haddii ay macduurad ka tahayo waa maxay caruurta aan yeega karin laakiin waxa weeyaan waa ciddii yeelan karta inay carruur fara badan ay dhasho si nebigu calayhi salatusalaam ugu faano ugu darsado keeda kuwa uu ku faano maalinta qiyaamada iyo faa'iidooyinka faraha badan ay leeyihiin carruurta fara badan haween ba waxaa laga sheegay ma garan kara waddankay ka dhacday shan carruur bay dhashay marka qorshe waxay la tagtay ah in carruurta iska jirto maxaa yeele uma baahna marka odagii waa ku diiday carruurta waa u baahannahay mayay tiri waxaa dhaca alaa kullin waxay iska bixidaa le raximkii in carruurtii dhammaantood hal mar inay xaadis ku wada dhinteen shil gebigood intay lahayd shantiiba kadibna ay aada iyo aada uga murugootay carruur la-aan iyadu sababtay marka marka qofku ma oga carruurta xataa hadday shan ma lix hadda todoba sideed sagaal hadday dhasho mid tobanaadna ay dhali karto garan maydo midka tobanaad miyaa kii u shafeeci lahaa mase waa kuwa hore ubadka kuwooda waxtarka leh addunya aakhirada ilaah baa ku cilmi leh culamada hooyooyinka qaarkooda hal carruur leh carruurkaasna wuxuu noqday caalim ummadda waxaweye caalim ah iyadii hooyadii lama yaqaano wilkeedaa la garanaya bal hadda yaxda nagamida hoo imaam shaafici ama imaam bukhaari hooyadood yaa garanaya kule anugu ma garanayo marka laakin waa la yaqaanaa a'imadii marka waxaa laga yaabaa imaam shaafici ama a'imadaas kale inay ilmo kale la dhasheen waa dhici kartaa aan la garanayn iyagii isagii un baa la garanaya marka carruurta midkooda noqon doona waxtarka ama uwata u waxtar badan kara ilaahay baa ku cilmi leh marka qofkii helaya dhibaatana aanay ugu jirinin nolosheedii aanu dhiba ugu jirin waxa weeyaan dee qof haween xanuunsan oo hadday ilmo dhasho ay ayadoo ku dhimanayso uma raacanayso taa la odhan maayo carruur yeelo ayadaa ka xaq leh ubad ubad cusub in iyadu noolaato kaam ayaa mudan in intii iyadu intay dhimato inuu inoo dhalo lahaayeen sidaa daraadeed hooyada haddii ilmaha laga badbaadi waayo tahay qasab midkood inuu dhinto caruurtaa la dilaya yani ayay noqonaysaa waxa weya haddii laga maarmi waayo intii hooyadii la dili lahaa haya iyadaa ka xaqle marka almuhim taas baab kale waayo laakin cala alasal inay haweentii ay tahay haween caruur dhasha see lagu ogaanaya inay caruurta haween badan dhali karto waloga ilaaya waxaa lagu ogaadaa dadkeeda hooyadeed iyo walaalaheed iyo dadkaas oo kale laga ogaan kara ay leeyihin walcilmu ma cinda allah ayib almuwaatiyatu ay alati waa midda laysan aan ahayn fardatan mid kakan walaa kaliidatan mid adag aan ahayn bal hiya iyada waxa weye muwaatiyatun yani waa muwaafiqatu mid waafaqsan waaye ninkii tasmac waa maqle watutiic waa adeeci watastajiibi waa ajiibe walaa tastankifu iskibri mayso walaa tastakbiru iskibri mayso istinkaaf yani laa tamtanicu wey ma diideyso yani wixii xaq walaa tastan tastakbir iskibri mayso walaa tastacli issaraysiin mayso cala zawji ninka iska saraysiin mayso ma aha tilmaantaa ma aha haween ninka waxa waaye iska sarey walaa yakuna ma aha minha iyada nushuuzun madaxtaag ama cisyaan aw tacaali ama isa sarrayn kama ahaanayo saasa laga wada haweenta muwaatiyada ay haweenta muwaafaqada waay ninka iswaafaqsan yihiin aw almuwaasiyatu yani muwaatiya marka muwaafiqa yani mulaa'ima munaasiba saasaa la rabaa gabal iyadoon waxba santaa ku jirin iskibrin ahayn waxaa lagadaa dabci ahaan inay tahay qof aan mataqaana hadalka dadka la keenin oo aan dadka la heshiinin oo toban shay hadday ninkeeda isku soo qaadaan sagaal kamida ay ku murmayaan oo ka doodayaan oo isqabsanayaan ayadoon kibir uga dan lahayn taa laftirkeedu maaha tilmaantaa fiican muwaatiyada way ka hor imaaneen waa inay waafaqdo ay iswaafaqaan waay taana ma marar fara badan hataa iyadoo saxsan ay iska aamusto iska sabarto tilmaamaha qofka ahlujannaha waxaa kamid a manta qofku inuu muranka ka tago wain kana muxiqan qof xaq laba ha ahaado ana bayt ana zacimu bayti fi rabd aljanna liman taraka almiraa wain kana muxiqan qofku xaq leh ayuu doodii iskaga tegi muranki wuu kula murmay waad ogtahay ina uu kaa gar daran yahay waa ka soconaysaa kasii murmi maysi marka waxaa intaas keenaysa yani iswaafaqidii isku dhinac isula socoshadii dadku hadday wax walba isku waafaqaan ama ugu yaraan inta badan isku waafaqaan qulubtuna waa iswaafaqeen wax walba haddii lagu murmo wax walba laisku khilaafo qulubtii waa isnaca iyadana almuwaasiyatu sheekh wuxuu yihi ay waxaway allati midda tuwaasi yani daryeelayda ama niyadda udhisayda ama zawjahaynay zawjaha ninkeeda wataqifu istaagayda ilaa jambihi dhinaciisa istaagaysa way garab gelaysaa tuwaasi muwaasaad watakunu waxay ahaanaydaa cawna mid ugu kaalmeyda lahu isaga cala alkhayri khayrka ugu kaalmeyda wa calaa taacati illahi ilahay taacadiisa ugaansankiisa ugu kaalmeyda wa calaa maa shay ugu kaalmeyda fiihi maaga uu ku dhex sugan yahay sacaadatu liibaani walfalaaxu liibaan guul sheekh kelimooyin badan isku macnaha u isticmaala sacaadada falaaxa iyo kelimooyinkaa dhan waa isku mid istinkaaf istikbaar isticdaa kulluha idaa goorma ittaqina allah ittaqayna allah ittaqayna allah ay ana hadihi sifaatu waxa weye tilmaamahan inamaa takunu inamaa in kalema takunu waxay ahaana naaficata mid wax tarta lilmarati haweenta wax u tarta idaa marka itaqad ay ka dhowrsato haweenti allah ale jala alla sharaf badnaayo wacalaa sareeye ee falow kaana hadday tahay haweentii waduuda mid isna jeclaysiin badan waluudan ubaldhal badan muwaatiyatan iswaafaqaankeeda iyado muwaasiyatan mid dar yeesha ninkeeda wahiya iyaduna tadlubu walxaal hiya iyado tadlubu ay dalbaydo bidalika ka ay ku dalbaydo amre dunya adduunye arrinteed laysad maaha muttaqiyatan mid kaga dhowrsanaysa lilahi ilaahay lam tufid ma faa'iideyn ha haweentaas haadihi sifaatu tilmaamahan ma faa'iideyn walam tanfac mana aanay anficin tilmaamahan ha iyada yani naa gaala oo ninkay isjeclaysiido oo waduud waluud ah muwaasiya muwaatiye ah janno ku heli mayso waa inay tahay marka mid ilaahay kaga baqayda وإنما تكون وحي أهانة وإنما إن كلمة تكون وحي أهانة هذه صفاته بمعنى وحي أهانة نافعة مد وحترة لها يد وحترة وأنت إذا مركا اتصفت أي كسفوده بها تمامها طلبا طلبت أي دلبيده لرضا إلا لرضا الله إله راليه سيت جل وعلا وسعيا وشقين وصعود أي وصعونيسو في تحقيق التقوى اللك عبسيسة حقيقينتيسة حقيقينتيسة xaqiijinteeda taqwada inay xaqiijinayso haweentaasaa wax ku helaysa arrinta iyadaa haddayse adduunyo wadan leedahay se adduunyada un ba hele inama alacmaalu binniyati wa inama likulli imriin maa nawa haddayse ilaahay ugu dhawaanayso waa markaas ay marka ahlu jannaha kamid noqonayso waana runtii markaas markay u fududahay haweenta inay tilmaamahaas la imaato waayo qofku markuu ilaahay darti wixii u samaynayo way u sahlan yihiin way uga sahlan yihin markuu qofku adduunyo u samaynayo هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين